عزف الرصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
يا الله قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك بجنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أخذ وشوف ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqiimaha yahuudda ee ka wadan marinka khaza waxaan maanta oo sabti ah dhanka kalena ku beegan maalinkii aad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymaha afartan sideedii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xookugalle ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo dagaallo xoogan oo lagu jabiyay askarta sahaynada magaalada khanyonis ee dhacda koonfurta qidaaca khaza ahna magaalada labaad ee ugu weyn marinka khaza ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duuqimo kala duwan afartan sideedii saacee lasoo dhaafay waxaana duuqeymahaasi ku shahiiday dad badan nuuriid ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan islamarkaana la geeyay isbitaalada caafimaad ee ku yaala khanyunis iyo deegaanada ku xiran deegaanka cabsaan ee bariga magaalada khanyunis duqan ay ciidamada saynada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday shan ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale sidoo kale lix ruux oo shuhaadaha ayaa laga soo qaaday wadada salaaxudiin ee magaalada khaza waxaana la geeyay isbitaalada si halkaasi loogu aaso lixdan ruux ayaana ku shahiiday duqan ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen guri ku yaala wadadani dhowr dhalinyaro ayaa sidoo kale ku dhaawacantay weerar rasaaseen nahow ay ciidamada saynada yuhuuddu ka geysteen deegaanka bani sahiil isla magaalada khanyunis deegaanada khayzaan iyo rashwaan oo labadooduba dhaca koonfurta magaalada khanyunis waxay ciidamada yuhuuddu weerar ku qaadeen dad barakacyaal ah oo halkaasi teendhooyin ka dhistay waxaana weerar rasaaseen ah oo ay halkaasi ciidanka yuhuuddu ka geysteen uu sababay dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah sidoo kale waxay beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahaynada dad falastiiniyiin ah oo iskugu yimid wadada arnab ee magaalada khanyunis waxaana duuqinta halkaasi ka dhacday ay geysatay khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira afartii maalmoodii ugu dambeysay waxaa bartamaha magaalada khanyunis kasoo qaxay in ka badan boqol sideetan iyo laba kun oo ruux kuwaasoo kasoo cararay duqeymaha iyo howlgallada ay ciidamada yuhuuddu halkaasi ka wadaan waxayna aadeen deegaano u dhow magaalada khanyunis si ay halkaasi kaga badbaadaan duqeymaha uu geysanayo cadowga muslimiinta midka ugu daran sidoo kale boqolaal ruux ayaa iyaguna waxay ku xayiran yihiin bariga magaalada khanyunis iyadoo duqeymaha ay hareeyeen meel kastoo aagay kasoo baxaana aysan jirin duqeymo kala duwan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada khanyunis waxa ay sababeen dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah oo gaaray dad rayid ah oo ku dhaqnaa magaalada labaad ee ugu weyn marinka khaza waxay la wareeday dhaqaatiira warbaahinta u sheegeen in ciidamada saynada ay tiro dad ah ku dileen weerarka gardarada ah ee maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen gudaha magaalada waxay sidoo kale sheegeen dhakhaatiirta in lix iyo labaatan ruux oo shuhaadaha la geeyey isbitaalka caafimaadka ee naasir galabnimadii shalay oo jimco ahayd guri ku yaala deegaanka azuweydah ee magaalada khaza duqeyn xoogan oo ay ku bartilmaameysadeen ciidamada cadowga yuhuudda waxaa ku shahiiday shan ruux oo saddex ka mid ah ay caruur yihiin halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan sida ay sheegayeen wariyaasha ka soo waramaya marinka khaza sidoo kale afar ruux ayaa ku shahiiday duqeyn ay ciidamada cadowga yuhuuddu ka geysteen xerada barakacyaashii an nuseyraad waxaana dadkii duqeyntaasi ku dhaawacmay la geeyey isbitaalka caafimaadka al cawdah ee ku yaala magaalada deeriilbalaax sidoo kale ciidamada yuhuudda goob ku taala magaalada khaza duqeyn ay la dhaceen waxaa ku shahiiday saddex ruux kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen halka dad badan oo falastiiniyiin ay ku shahiideen duqeyn ay ciidamada cadowga yuhuuddu la beegsadeen hoteelka al amal ee ku yaala galbeedka magaalada khaza hoteelkan ayaana waxaa iskugu yimid dad badan oo falastiiniyiin ah kadib duqeynta halkaasi ka dhacdayna waxay u qaybsameen wax shahiida iyo wax dhaawacma dhimasho yaa dhaawac tirabeel lahaya sidoo kale ka dhashay duqan ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanka qarbatil cadas ee galbeedka magaalada rafaax sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeyn ka geysteen deegaanka misbax ee ku yaala waqooyiga magaalada rafax waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan duqeyntan ayana waxay si gaar u bartilmaameysatay xarun ku taala deegaanka oo ay ku hoyanayeen dad barakacyaal ah dagaalka burburinta ah ay ciidamada yuhuudda ku qaadeen marinka khaza toddobadii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii waxaa ku shahiiday oo ku dhaawacmay in ka badan boqol labaatan iyo sagaal kun oo ruux oo iskugu jira dumar caruur iyo waayeelo halka lagu laayahay burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda in ka badan toban kun oo ruux waxaa intaa dheer oo uu dagaalka khaza dadka rayidkii halkaasi kunool ku sababay macluul aada u daran iyadoo ay yuhuudda siyaasiyiintood iyo askartooda isku dardaarmeen inaan khaza la soo gelin karin waxa gurmad ah gawaaridii isku dayda in ay soo gashaan halkooda laga celiyo dhinaca kale weeraro xukugallaha ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacdaanta galbeed waxaanay weeraradaasi sababeen khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac meelaha ay weerarada ka dhaceenna waxaa ka mid ah magaalooyinka dulkaram beytlaxam iyo nabolis ciidamada yuhuuddu waxay weerar xoogugal lah ku qaadeen deegaan dhacabariga magaalada nabolis ee daanta galbeed waxayna halkaasi ku dhibaateeyeen dad badan oo reyd ah halka sidoo kale ay xidheen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada nabolis iyagoo halkaasi ka mamnuucay dadka magaalada ku dhaqan in ay soo gudbaan waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda xoog ku galeen deegaanka calaar ee ku yaala waqooyiga magaalada dulkaram ee daanta galbeed waxayna halkaasi waxyeelo kala duwan ugu geysteen dadkii marasta ay halkaasi ku dhaqnaa dhanka kale dagaalyahanada muqaamada waxay shaaca ka qaadeen in ay qarxiyeen gaari ciidan oo ay watiin askar ka tirsan ciidamada sahaynada yuhuudda waxay sidoo kale kooxda muqaamadu sheegeen in weerarkaasi ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar ka tirsan ciidamada sahaynada iyadoo guutada alqasaam ay weerar shiish ama qaansi ay ku dishay askari saarnaa mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ay ciidamada yuhuudda kusoo duulaan tageen waxay sidoo kale shaaca ka qaadeen ciidamada muqaamada in dagaalyahanadooda ay burburiyeen laba gaari oo ah kuwa loo yaqaana mikraaf waxayna sheegeen in halkaas uu khasaare lixaad leh kasoo gaaray askartii labada gaari ee la bartilmaameysaday saarnayd gawaaridan ayayna ciidanka muqaamadu ku bartilmaameysadeen gantaalka loo yaqaana alyaasiin boqol iyo shan iyadoo sidoo kale ay sheegtay muqaamada in gantaalka loo yaqaana saam toddoba ay ku burburisay diyaarad nooca qumaatiga u kacda oo ay wateen ciidamada yuhuudda islamarkaana maraysay hawada deegaanka talal hawa ee magaalada khaza sidoo kale ciidamada muqaamadu waxay qarax ku burburiyeen gaari ay saarnaayeen ciidamada yuhuudda waxaana uu iskahorimaad toosa ciidamada muqaamada iyo askarta yuhuuddu ku dhex maray gudaha madrasada anniil ee marinka khaza magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza iyana waxaa sidoo kale ka dhacay iskahorimaad laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa hubka lasweedeersanayay laga maqlayay deegaanada u dhow magaalada waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare aada u daran halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen qaar ka mid a askartooda gawaari badan ayaana halkaasi looga gubay ciidamada yuhuuddu waxay taangiyadooda la galeen barxadda masjidka dilaal ee magaalada khanyunis xarunta thaqaafadda isla magaaladaasi iyo sidoo kale madrasada alqaraar dhammaan markii ay meelahani la galeenna waxa ay ciidamada muqaamadu roob uga dhigeen hoobiyaal waxaana halkaasi ku gaaray khasaare xoogan iyagoo argagaxsanayeen halkaasi ka soo baxeen isqadqaadkooduna waxaa loogu bedelay dhiigbax aada u daran يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومن صبر